Deegaanka Kobriyaad ee gobolka Bari ayaa laga hirgeliyay caelbiyood baahi badan ay u qabeen bulshada deegaanka islamarkaana xarigga laga jaray. Munaasabadda xarigga laga jaraya caelbiyoodkan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay ururka Lions, odayaal, haween, dhalinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada. Mursal Ciise oo ka socday ururka Lions oo fadhigooda uu yahay dalka Ingiriiska ayaa ka warbixiyay muhiimadda caelbiyoodkan.
raxmaaniraxiim aniga waxaa magacaygu yahay axmed maxamed yuusuf oo ah degaanka tuulada kobriyaad ee degmada isku shuban gobolka bari waan soo dhoweynaynaa muhiimadda uu leeyahay ceelkan laga hirgeliyey ee tuulada kobriyaad isagoo loo qabay baahi adag oo biyola'aaneed ee waxaan leenahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa la mahadiyey waan soo dhoweynaynaa cidda waday iyo cidda ka shaqaynaysay iyo cidda kala qayb qaadatay dhammaan waa soo dhoweynaynaa muhiimad ayuu u leeyahay degaanka isagoo dhulku ah degaan ballaaran oo baaxadle oo mane ahaa Gudoomiyaha deegaanka Kobriyaad ee gobolka Bari Axmed Maxamed Yuusuf ayaa ka mahad celiyay oo ah degaanka tuulada kobriyaad ee degmada isku shuban gobolka bari waan soo dhoweynaynaa muhiimadda uu leeyahay ceelkan laga hirgeliyey ee tuulada kobriyaad isagoo loo qabay baahi adag oo biyola'aaneed ee waxaan leenahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa la mahadiyey waan soo dhoweynaynaa cidda waday iyo cidda ka shaqaynaysay iyo cidda kala qayb qaadatay dhammaan waa soo dhoweynaynaa muhiimad ayuu u leeyahay degaanka isagoo dhulku ah degaan ballaaran oo baaxadle oo mane ahaa Caelbiyoodkan ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada ku nool deegaanka Kobriyaad maadaama ay u badan yihiin xoolo dhaqato iyo beeraley